Agaasimaha Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Hirshabeelle ayaa kormeer ku tagay Cisbitaalka Guud ee degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay maamulka cisbitaalka iyo shaqaalaha xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle kormeerka kadib agaasimaha cisbitaalka ayaa kulan la qaatay iyadoona kulanka qayb ka ahaayeen maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle iyo agaasimaha hay-adda SOS Cabdiqaadir Dhaqane guddiga isbitaalka guud ee degmada balcad maamulka degmada balcad waa sana garabkeyga mar walba ahaa muxuu ahaa hay-adda sos s o s oo ii muujisay wanaag iyo sharaf markii dadka balcad aragtay oo ugu wenyahay ustaad dhaqane da ma aha marka waa ugu wenyahay aan leeyahay waa waxa waye m d-gi waaye iyo tiimkan kale bashiir aabihii isbitaalka cabdulaahi sakuuri doctoresa xamdi wallaahi tiam oo maanta haddaan arko aad iyo aad mararka qaar emotion aan naqan karaa raalli ha layga ahaado waxaad garab taagantihiin ummaddiina wax kastoo la bixiyana guddigaa bixiyey waana ku ammaanantihiin waxaan rabaa oo kale inaan inta uga mahad celiyo wasaaradda caafimaadka oo mar walbo iyadana wax nin alla ninka ninkaan hadda oo adi kulley waa cusub yahay agaasimahan laakiin agaasimaharkii ka horreeyey iyagana si fiican ila soo shaqeeyeen walow aan maxaan ku rahdaa waxyaabo oo wignisa ama dhibaatooyin iska jireen wasaaradda caafimaadka iyadana way mahadsan tahay waxaan rabaa iyada qaybta qalliinka naga si wiig waa furme waxaan idiin sheegaa waxa aad u walwalayseen qaybta qalliinka naga si wiig shaqaalihii iyagoo tababaran ay nala fadhiyaan kii suuxyaha ahay dhakhtarkii intaasna effort waxay ku timid marka waxa ay iyaga bixiyaan gacan aaminay gelaysay annagana waxbaan ku kabayna guddiga haddaanna balcadna iska jiifin alxamdulilah waxaa xasuustaa tookadii hore isbitaalka markaan nimaano oo shir aan ku qabsanayno geedka hoostiisa la fadhiisan jira maanta horta alxamdulilah howl aad u qurxan oo isbitaalka leeyahay oo qurux badan aan fadhinaa marka tiimka iyo shaqaalaha iyo kooxda yaroo hooshaas kusu dabariday guddiga u horeeya waa mahadsantihiin sharaf weynay maanta noo tahay inaan idiin imaano annagoo ah maamulkii hay-adda tuulada caruurta soos waxaan rabaa horta arrin yar inaan dhaho kelmado yar mar walba aan balcad imaado waa qiiroodaa horta runtii waa dareemaan dareemaa aan caadi ahayn meelaha kale markaan tago aanan dareemayn dareemahaasna waxaa igu dhalinaayo dadka deegaanka joogo iyo waxqabadka aan arkay ee qabsadeen ummad walba bulsho walba oo horumar gaarto ayadaa isgaarsiiso horta ummadeeda dad ka mid ah isxilqaamto ayaa horumar gaarsiiso oo si daacad ah u dagaalanto oo ka dhabayso waxyaabaha ay dhahaan dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada balcad ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin garab istaaga wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle islamarkaana ka shaqeyn doonaan amniga guud ee degmada ammaano wixii la sheego guddiga la ammaano maamulka la ammaano intaasoo dhan waa wada maqalne ammaantaas waxaa iskale oo nambar wan ka ah maamulka degmada balcad hadda maamulka gacan weyn ka geysanin xagga amniga ka geysanin wax ma qabsoomi laheen ma haddaasi waxay u sugnaatay guddoomiye qaasin cali nuur
ugu dambeynna agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle doctor xasan xanafi cabdulaahi ayaa shaqaalaha isbitaalka degmada balcad ugu mahad celiyey shaqada adag ay bulshada u hayaan waxaan magacaabanahay olmost laba bilood iyo bar waa safarkii igu horeeyey ee aan ku bixiyo hirshabelle dhexdeeda xaqiiqatan waxayna farxad iigu tahay ma arag bulsho isku tashatay soomaaliya dowladnimadeeda waxaa la dhahaa waxaa laga keena meel fog isbitaalkan inuu aasaasmo dadaa usoo carajiifa guddiga iyo dhakhaatiirta iyo volunteer kusoo shaqaynaysa ee isbitaalkan meesha fog ka keentay inuu maanta fully functional yahay waxay mudan yihiin documentary in laga sameeyo waxay mudan yihiin buog in laga qoro si ay bulshada dambe ee balcad ku dhala doonta historygaas ay u haystaan wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaa ku howlan horumarinta caafimaadka degmooyinka iyo deegaanada maamulkan hirshabelle